kale webbug ogaal ee warnunlan ku aragaanay xaqiiqada ku warramow adduunka afartiisgeesa akhbaar walaayfadhiya idaal news ku xaqiiqsoy dantii horumarka bulshada kanka dadaalow aan ku dayto degdeg ka booqoy websayte-ka idaala news com webka wararka xiiso leh iyo walidhii dhabtyo adu ku helaasu idaala news com websayt inaynii badanayna dhexdhexaade idaala news com warar ingiriisi af soomaalilah kinka bandhikow idaala news com warwareed ha ku aragta idaala news com umadahoodan laseeta ete maama emayka eraa booqoy idaala news com
kureed markii dhowaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya shirweyne laka dhisow hogaanka cusub ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoo jallaah ka gebagabay islamarkaasina muxudiin xasan maxamed xusni lankadoorade gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururkaasiya iyo weliba hadhawaayay dowlada koonfur galbeed soomaaliya kusimaha madaxweynaha dowlada koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiiqi iyo sheegay intii maamulka koonfur galbeed soomaaliya uusan ka hambaleey doona weriye muxudiin xusni guuliisa kooyi doorashadii haku ee magaalada muqdisho taasoo adduunka dhan uusa la kula socday usoona kusimaha madaxweynaga enwaana wasiirka beero iyo waraabka dowlada koonfur galbeed soomaaliya iyo carabka ka dhawi intii oo qabda doonaan munaasabada guulo waryaalka soomaaliyeed iyo diireen gaar ahaan han koonfur galbeed soomaaliya laaka dhawayo lan qabda doona oo noo joogo oo oo asagana ka tirsan dadka ilaahay maaragtay uu siiyey kusoo guulaystay soomaaliya maamulka koonfur galbeed guddoomiye ku-xigeenka ee suxufiyiinta soomaaliyeed inay noqoto ee kaalintaas ku soo guulaystay runtii in loo waxaan qabaa in dadkeenna aysan ku baraarugsanayn baa laga yaabaa waxaa laisku dilo idaacadaha ugu daran maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin in soomaaliya meel isugu timaado oo aan kaalintaa ka soo galno ma haddeeday leedahay ka wasaarad ahaanna ka dowlad ahaanna waxaan jecelnaha insha allahu horeyna oo u ballanqaadnay inaan xaflad gaar ah u qaban doonno arrintaas haddii ilaah raali ka noqday
weriye muxudiin xasan maxamed xusni oo ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee noseja iyo weliba uusa doorashadii muqdisho kudhiyadii waryaalka soomaaliyeed kadooradeena tiro dirasa sagaaliyo todoba codod uusa guulo karati dhina kaleed kusimaha madaxweynaga maxamed xasan fiqi iyo weliba uusa faahfaahin kubiyaya qalab beeroolanka talagali oo wasaaradaasiye baydhabo yeeshaanti waxaan keennay qalabkii lagu ogaanayay muxuu ahaa roobkii iyo biyihii iyo meterolojiga la yidhaahdo casriga kii ugu casrisanaa ee laga sameeya soomaaliya ama ha noqoto somalilan ama ha noqoto puntland ama ha noqoto jubbaland cid haysataa ma jirto qalabka annaga aan shalta guddoonnay waana arrin faa'iido u noqotay oo ku soo korodhay beeralayda soomaaliyeed inay ka faa'idaystaan kulleyba dad shaqaala loo tababari doonaa aqoon leh waxay noqon doontaa inaan ogaan hadda ka bacdi inaysan beeraheenna wax dhibaataa ku dhicin